weli weliba dareere baaqyillandira ayaa dagaal beeleedada dalka ku dareera haanaseyti oo jeysideenga khasaare naskajara dhimasho iyo dhaawac iyo barakac hooganga haanaseyti oo muddooyinkunka dareeranga gobolada dalka hana ku mid ee culummada soomaaliyeed ee ka dhaqan magaalada muqdisho iyo weliba iyo kabaaqana in la roojiya dagaal beeleedada guud ahaanga dalka ku dareera inay anfay lahayna ummado soomaaliyeed oo muddo dheereeya burbur iyo ka jarenga iyo ona sheegeen muhiimada yeelata wada noolaashaha bulshada waxaan soo jeedinaynaa baaq nabadeed waxaan u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo ulamaa diinka iyo shacabka dhammaan inta oo waxgaradkeeda ah waxaan leenahay walaalayaal muslimnimada waxay keenaysaa in nabad lagu noolaado la kala badbaado la kala nabadgalo sidaa darteed waxaan leenahay beelaha dagaalamaya waxaan leenahay inay joojiyaan dagaalka ay ku jiraan khasaare mooye faa'iido ma keeno dhib mooye dheef ma keeno sidaa darteed walaalaheena muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan rag iyo dumarba waxaan leenahay dagaalka shuruud la-aan hala joojiyo taasaan idinkagu baaqaynaa insha allah anagoo ah raabitada ahlusunna waljamaaca fi soomaal anagoo anigoo ah afyeenka raabitada ahlusunna waljamaaca waxaan meeshan kasoo jeedinaa baaq ku wajahan beelaha soomaaliyeed oo isku dagaalaya qaab qabiilaysan oo wax ka dhae aysan jirin dagaaladaas oo ka socdaan jubbaland sida luuq oo kale koonfur galbeed sida qoryoole oo kale dagaal beeladaas meesha kasoo cosboonaaday waxaan rabnaa inay joojiyaan waxa baaq ayaa ujeedinaynaa in la joojiyo dagaaladaas maxaa yeelay waxaa layidhi dagaal wiila ku dhintay maalin wiilkuma dhasho saas daraaddeeda beelaha soomaaliyeed waxaa aad ugu aad iyo aad ugu micnaha ay uga xun tahay raabidada ahlusunna waljamaaca fi soomaal inuu dagaalkaas oo dagaal beeleedka oo ka socda oo si micno la-aan u socdo oo wax hadda ulajeedaa ama guul laga gaarayna aysan jirin
bismillaah anigoo ah guddoomiyaha raabitada ahlusunna waljamaaca fi soomaal waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed waxaan u jeedinahayaa qabaa'ilka ku dagaalamahayo qeybaha soomaaliya ku dagaalamahayo waxaan ugu baaqahayaa dagaalka inay joojiyaan in dagaalada laga heshiiyo oo dagaalka la joojiyo sidaasna ilaahay baa na farahaya ilaahay wuxuu yidhi fattaqu llaaha wa aslixuu daata beynikum ilaahay ka cabsada arrimaha dhexdiina ka heshiiya dagaaladii iyo kulliha la joojiyo ilaahay raallika ma aha nafta la dilahayo xoolaha la gubahayo dhibaatada ilaahay wuxuu yihi walaa taqtuluu anfusakum nafteen ha dilina walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq naf dilkeeda ilaahay xarimay ilaa xaq qisaas in loo dilahay mooyaan ha dilina buru ilaahay nafta bani aadamka ah aada bay qiimo ugu leedahay islaamkeena dhexdiisa marka dhammaan dadka walaalaha ah muslimiinta ah ragga iyo haweenkaba waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay raabitada ahlusunna waljamaaca fi soomaal in dagaalada ahliga la joojiyo si deg deg ana loo joojiyo dadka madaxda cuqalada ru'asada culammada kulli waxaan leenahay ha loo wada istaago joojinta dagaalkan taagan annagana ajaraan ka helaynaa dadkeena ehelkeena ku badbaadahaya